الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وعن سوقر هلك مؤلف وسن بدء الحج ثم يعتمر وليترجى الرد محرم ويتزر ويرتدي البياض ثم تلبية وأن يطوف قادم والأدعية يرمل في ثلاثة مهرولا والمشي باقي سبعة تمهلا والاطباع في طواف يرمل فيه وفي سعي به يهرول وركعة الطواف من وراء المقام فالحجر فالمسجد إن يكن زحام وبات في منى بليل عرفة وجمعه بها وبالمزدلفة إذ وارتحل فجرا وقف بالمشعر مشعري تدعو وأسرع وادي المحسر وفي منى لجمرة الأولى رميت بسبع, رم بسبع رميات الحصى حين انتهيت مكبرا للكل وقطع تلبية ثم اذبح الهدي بها كالوضحية واحرق بها أو قصرا مع دفن شعر وبعده طواف الركن وبعد يوم العيد للزوال ترمي الجمار الكل بالتوالي اثنين من حلق ورمي النحر أو الطواف حل قلم الظفر والحلق واللبس وصيد ويباح بثالث وطن وعقد ونكاح وشب لما تحب ماء زمزم وطف, وطف وداعا وادع بالملتزم بالملتزم ولازم لمتمتع دم وقارن إن كان عنه الحرم مسافة القصر وعند العجز صام من قبل نحره ثلاثة أيام وسبعة في داره وليحتلل لفوت وقفة بعمرة عمل وليقضي مع دم ومحصر نحل بنية والحلق مع دم حصل waxaynu iyo cashirkeenna ku saabsanaa oo xajkii uu ansaxayo laakiin dhiig la bixinayo ayuu wuxuu haddana bilaabay sunanulxaji wuxuu yidhi wasunna xajka waxaa la sunneeyey camalka markii la gudanayo mawsimka xajka ah bad-ulxaji xaj in lagu bilaabo uma yactamir kadib uu cumraysto ayaa sunno ah wuxuu leeyahay xajka anwaacdiisu waa saddex qaab baa loo xajiyaa ifraad iyo qiraan iyo tamatuc ifraadka waxaa la yidhaahdaa inaad xajka dhammaysato acmaashiisa marka hore markaad dhammaysato kadib ama gadaal cumro kala imo ama wax cumro ah ha la imanin inaad niyada iyo camalkaba aada xaj ku keli yeesho marka u horeysa oo wax camal oo kale oo nusuga uusan ka horeynin mawsimkaa iyo sanadkaas gudihiisa taa waxaa la yidhaahdaa ifraad baa la yidhaahdaa tamatucna waxaa la yidhaahdaa inaad cumro ku bilowdo ood cumradii dhammaysato oo aada xalaal noqoto dharkaagii iska qaadato kadib markii maalinka xajka tarwiyada la gaaro sideedaad aada xajkii xirato adigoo tamatucay nooca saddexaadna waa nooc u dhaxeeyo camalka la samaynaya waa camalkii ifraadka laakiin niyadaa lagu lamaanaynayaa xaj cumradii oo xaj iyo cumraad hal mar wada xiran marka aada wada xirata kadib ayaad haddana camalkii un la iman hal camal baa soo wada gelaya marka haddaba xajka cumrada markii la israaciyo camalka la samaynayo iyo camalka xaj keliya markii la xirta la samaynayo isku mid weeye laakiin waxaa kala duwan midna xaj keliyaad niyootay midna labadaba waad niyootay saddexda anwaacdaa keebaa ugu fadli badan filmadhabi ifraadkaa ugu fadli badan saa darteed waxaa sunna a buu leeyahay xajkaaga ifraad inaad ka dhigto oodan cumro tamatucana ka horreysiinin cumro qaarina oo la xiriirtana aadan ku lamaanaynin bad-ulxaji xaj in lagu bilaabaa sunno ah humma yactamir kadib buu cumraysanayaa haddaba qofkii xaj keliya gutay camalkiisu xaj keliya uu ahaa ee ifraadka la dhihi jiray wajhu tafdiilka madhabka shaaficiyada iyo ragga la qaba waxaa weeye tamatuca demya dhiig baa ka waajiba qiraankana sidoo kale demya dhiig baa ka waajibo waynoo iman doonaan waxa dhiig uga waajibay waxay leeyihiin waa kabitaan naqsi ku jira baa la kabayaa ifraadkana dam kama waajibo sidiisuu kaamil ku yahay mar hadday sidaas tahay kamaalka midka ah wejka kaamilkaa ku dhacay baa ka fadli badan ka wej in la kaba u baahan ku dhacay wejkaasay dariishanayaan walow nabigu calayhi salaatu wasalaam uusan ifraad xajiyin uma yactamir kadib a curaystana waxay u deliishanayaan qisadii caaisha radi allahu tacaala canha wa ardaaha cumradii hore iyadoon dhammaysan waa kii ay caadadu ku dhacday waa ka camalkeedii ay xaj keliya u badashay waxay leeyihiin xaj ifraad ay noqotay markay xajkii dhammaysatay nabiga ku tiri rasuulka ilaahay sala allahu alayh alih wasalam dadku maxaj iyo cumray dib ula gadoomayaan anigana xaj keliya maan la gadoomi halkaa ifraad ilu habaad ka garatay bay yidhahdeen kadib buu nabigu walaalkay cabdiraxmaan intuu raaciyey buu tanciim ka soo cumraystay yidhi marka kadib bacda alifraadi in la cumraysto qofku xaj iyo cumro la gadoomo cumraduna dambayso xadiidka caaishee tanciim laga soo cumraysiiyaan ka garannay mujmalka intaasay u deliishanayaan masalada labaad ee sunanka walyatajarad muxrimun muxrimku dharkii mikhiidka ahaa ha iska dhartiro dhar go-yaashiiyo dharka furana ha xirto ereygan sunanka uu ku daray waa qowl daciif ilmadhab ah oo ilaa tajarudku waajibaadka weeye waajibkana lusuum buu ku noqdaye asalka dhibaaska mikhyadka iyo dharkan jirka u tolan in la xirtaa maxduuraatulixraam ka mid a maadaama maxduuraatulixraam iyo muxaramaatulixraam ay ka mid yihiin inoona iman doonaan insha allahu tacaala xaaraamta samaynteedu ma banaana ka tegitaankeeduna waajib weeye saa darteed waa qowl daciifa walyatajarad muxrimunta in laga dhigo min sunani ilxaji oo madmuunkeeda iyo muqtadaheedu uu noqonayo inaad dharkaaga iska xidha xiratahay way bannaan tahay laakiin waxaa fiican inaad dharkii iska bixiso qowlkaa qowl daciifa wey wayataziru hoos buu wax ka guntanayaa wayartadii korna wuxuu saaranayaa albayaada dhar cadcad ixraamka libaaskiisa laba sunan oo kaleetuu leeyahay inay ridaayo izaar yihiin oo hoos mid laga guntaday iyo mid kor la iska saareen laba go ay yihiin oo cadcad inuu saa darteed kor saarashadu satrulcawra maaha oo cawrada satrigeedu guntiga hoose ilaa xudunta iyo lowyaha ninkii haddii uu qariyaayey cawradiisii way asturan tahay laakiin waxaa fiican buu leeyahay goo labaad inaad huwato sida nabiguba yeelay sala allahu calay wasalam inay cad yihiin baa sunno ahoo cadiinku si guud ahaan albisuu min hiyaabikum albayaad fa inahaa min khayri hiyaabikum wakafinuu fiiha mowtaakum dharkiina cadcad xirta dharkiinay ugu khayr badan tahay dadka idinka dhintayna ku kanfa uu nabigu yihi cumuumkii sala allahu calayh alih wasalam baa mas'aladan loo daliishanayaa waajibna maaho laba goor gudguduudan iyo laba cadcad iyo laba madmadow iyo laba cagaaran kii ay xirataba xajkaadii wuu asaxi oo dhibaato ma laha uma talbiya kadibna talbiyadaa sunnaa oo talbiyada waajibaatulxaji ka mid maahee haddaa ka tagtana dembi ma aha haddii kalena waa sunno waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii jaabir iyo keyrkii waxay sheegeen markuu dalxulayfe yimid ee madiine ka soo baxay ee uu masaajkeedu ka soo baxay bannaankii albeyda hashiisii uu fuulay ahalla bilxaji markaasuu nabigu wuxuu ku dhawaaqay labayka allaahumma labayka labayka laa shariika laka labayka ina alxamda wanicmata ilaa akhirkeeda ilaa jamrat alcaqaba yowmu alcaashir uu gantay sida inoo iman doonto isaguba uu sheegi doono wuxuuna nabigu aada ugu dhiirigeliyey sawdkaa kor loo qaadaya dikrigaa iyo tarbiyadaasoo waa ka yidhi afdalu lxaji alcaju wataju xaj waxaa ugu fadli badan alcaju ay rafcu sawti bitalbiya talbiyadoo kor loo qaado wataju xoolaha hadyiga ee la gowracayo baa xajka acmaasha la sameeya kuwa ugu fadli badan ah waana xadiid xasan ah oo sugan weeye culamada qaarna tasiixiyeen wa an yatuufa inuu tawaafaa sunnaa qaadimun qofkii maka soo galay aafaaqiga ahaa qofka maka soo galay ama deegaankiisu maka intuu yahay bannaanka ha ka yimaado ama dibadda intuu ka yahay xumraha u yimaadiyo xaj ama wax kalaba ha u yimaadeen marba haddaad maka soo gasho tawaaf baa sunno ah tawaafu lquduum la yidhaahdo waa sida madhabkuu yahay oo ilaa culummada waxay qabaan intooda kuwa qaybahooda kale dawaahirta nusuustana ah qofkii camal iyo nusuk u yimaada inbuu tawaafu lquduumku sunna u yahay tawaafu lquduumkana waa tii nabigu sameeyey sal allau alay wasalam xadiidkii muslim wariye dheeraaye fi lxaji can jaabirin laga warinayey baa wuxuuahaa xataa idaa atayna albeyta kacbada markii aanu nimid macahu annagoo nabiga la soconna istalama rukna ruknigay eyamaaniga ahaa ee xajar wasad ku jiray buu gacanta ku salaamay faramada mala alaaan wamasha arbacan saddexna wuu rucleeye waa yar degdegay afarna aayar buu socday nabigu calayh salatu wasalaam waxaa kaloo bukhaariiyo muslim caaisha ay ka wariyeen inay leedahay nabigeena sala allahu alayh ali wasalam markuu kacbada yimid ina awala shayin bada'a bihi rasuulu llahi sal alla alay salam nabigu wuxuu ku bilaabay kow waxaa ugu horeeyey xiina qadima makkata markuu maka soo galay annahu tawada'a uma taafa wuu weysaystay kadibna wuu tawaafay camal uu qabta nabigu maka markuu soo galay taasaa ugu horeysay waa tawaafu lquduum iyo waladciya ducooyinkii la aqrinayaye intaa xajka la joogay iyo tawaafka la ducaysanayey iyo adkaarta tawaafka ku soo aroortayo ay ka mid tahay rabbanaa aatinaa fi dunya xasana wa fi alaakhirati xasana waqina cadaaba annaar inta u dhaxaysa labada rukni ee yamaaniga ah iyo ducooyin kale inaad iska ducaysato tawaafkaa quduumka haddaba yarmulu waa degdegaya waa ruclaynayaa fii alaatatin saddexda hore muharwilan isagoo degdegaya walmashyu inuu socdo aayar fii baaqi sabcatin toddobada inta ka soo harto afartaa tamahulan si tartiiboo aayara inuu u socdo oo xadiidkii jaabir aan sheegnayoo baramana alaaan wamasha arbaca wey afartaana waa socday aayar dambe saddexda horena waa yar rucleeyo waa yar orday haddaan zaxmad iyo ciriiri kuu diidayaa jirin waxaana la ordaya xaj wareegoo dhan maahane bilowga ilaa rukniga labaad ee yamaaniga laga soo gaaro inkan xajilasudka inay ka horeeya inta udhaxaysa sunnadu waa aayar in la socdo sidaa nabigaba ka sugan sala allahu alayh waalihi wasalam walibaacu ibaaca waxaa la yidhahdaa majeeni qaarka fii tawaafin tawaafka yarmulu fiihi uu degdegayo tawaafkan quduumka ah ee ramliga leh baa ibaacu sunno yahay laakiin tawaaful widaaca iyo awaafu rukniga ifaadada iyo iyagu iibaac ma laha iibaacu waxaa weeye marada inaad labada garab midna hoosta ka mariso midna ay ka korayso ood garabka midigta aana banayso garabka biixda aana saarto saasaa iibaac la yidhaahdaa inta nasku ku soo arooray nabigu inuu sameeyey waa xilligaa awaafu quduumka saasuu wuxuu ku qayday fii awaafin yarmulu fiihi awaafku uu yar degdegayo ruclaynayo ramliguna wuxuu khaas ku yahay ramadku wuxuu khaas ku yahay awaafu quduumku khaas ku yahay wa fii sacyin sacyiga bihi sacyigaasoo isaga yuharwilu uu degdegayo oo bayna asafaa waalmarwati maadaama inta u dhaxaysee labada hadee cagaaran ama waadigii meeshay ku yiilayahaa isna mar kasta in la rucleeye ay tahay isna waa la idibaac baa la samaynayaa tan nas iyo daliil ma laha laakiin waa qiyaas wuxuu leeyahay labada awaaf labadaba awaaf baa la yidhaahdaa labadabana sacyi waa la yidhaahdaa awaafuulquduumku kuwa kale wuxuu la dheeryahay ramli iyo waxoogay ruclaa buu leeyahay sacyiguna rucluu leeyahay hadday laba sacyi ama laba awaaf wada yihiin labadabana ramli leeyihiin kana nasan ay ku sugnaatay ibaac in la sameeyo jeeniqaarka ka kalena in la sameeyo qiyaasan baan u deliishanaynaa bay leeyihin fuqahada shaaficiyadu rag badanoo culimmadu sidaa qabana waa jiraan laakiin ma sugna nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu idibaacii sacyi ku sameeyey sala allahu alayh alih wasalam wa rakcata awaafi labada ragcadood ee awaafka waa iyaguna sunno ah min wara almaqaami maqaamu ibraahim gadaashi lagu tukado xadiidkii jaabirna wuxuu ahaa in nabigu sala allahu alayh waalih wasalam markii uu tawaafkiisii dhammaystay uu maqaamu ibraahim xaggiisa aaday kadibna uu akhriyay qowlahu tacaala wاtakhiduu min maqaami ibraahiima musala maqaamu ibraahim meel lagu tukada ka dhigta kadib maqaamu ibraahim gadaasheeda inta uu istaagay ayuu laba ragcadood tukaday nabigu sala alla alay slam laba ragcadoodoo sunno weeye in maqaamu ibraahim gadaashiisa lagu tukadana sunno weeye intaasi waa baabu sunan ayay ka mid tahay maqaamu ibraahimna waagii hore albaabku ku dheganaa jiray kacbada markii xajarka aad dhaafta aswadka xajar aswadkaiyo albaabka inta udhaxaysa waa inoo iman doontaaye multazam baa la yidhaahdaa multazamka waxaa ku xiga baabulkacbati baa ku xiga baabkuu ku dheganaan jiray waxoogay baa laga durkiyey haddoo maqaamu ibraahim waa kanada muraayadan macdanka egya maarta eg la geliyey weye xagihii nabi ibraahim baana ka muuqda oo ku yaala sala allahu alay wasalam isaga lama masaxo maradana lama marmarsado lamana dhunkado waxaasoo dhan bidaca baail onsan lahayn wey haddii maqaamu ibraahim oy meesha iga buuxsamana falxijru ku tuko xijrigu ama xijri dheh ama shaadarwaan dheh labada musطalaax baa fuqahadu way u isticmaalaan kacbada markii aad timaado waa afar tiir afar gees weeye laba gees waxaa la yidhahdaa yamaaniyeyn oo dhinaca yaman bay jiraan oo waa rugniga dhagaxjirasadku ku jiro la yidhaahdaayo dhinaca shaam bay jiraan waa labada kale labadaa markii aad timaado gidaar yar baa ka shisheeyo wareegsan gidaarka iyo dhismaha dhexdoodana jid baa ka furan xagga iyo xagga uga baxa aagaas xirani intiisa badan dhammaantii maaha intiisa badan waa dhulkii kacbada ka midka ahaa calaa asaaq qawaacidii ibraahim ee qoraysh intay nafaqadu ku yaraatay ay ka soo gaabiyeen waxa loo xiray iyadii laguma ekaynee waxbaa lagu daray marka minalkacbati bay badankeed ka mid tahay wuxuu yidhi meeshii maqaamu ibraahim haddaad weyday filxijri halkaa tag oo gudaheeda ku tuko wax daliiloo gaarag leedahay maanan arag laakiin waxau uga jeedaa buqcada kacbada gudaheedii way ka fadli badan tahay bay dhaheen inta kale saas darteed meeshii naskahayd haddaad weyday eriyada kale meesha ugu fadli badan xijrigeeda kudhex tukatay yidhaahdeen haddaba halkaa in lagu tukadana nabigu kacbada gudaheeda waa ku tukaday sala allahu alayh alih wasalam falmasjidi hadday iyadeeda kaa buuxsanto ama meelaad u martaba aada weyday sida hadda dhacdaayey falmasjidi masaajidka gudihiisa ku tuka waa goorma xijriga iyo masjidku in yakun hadduu yahay zixaamun ciriiri oo meelaad salaan ku tukataba aada weydo masaajidka haddii oo buuxsamana meesha ugu dhoweyd ku tukan kartuun n qof ay taklifadu istiaacada hadba intii aad karto ayay ku xihan tahay wabaata fii minan bileyli carafa waxaa sunanka ka mida wabaata wuxuu baryayaa qofku fii minan mina bileyli carafa habeenka carafa ee sagaalaad ay nadban buu u baryayaa waxaa sunno ah habeenka bishu sagaalka soo gelayso inaad mina baridaa sunnaa waajib maaha haddaad maka iska barido oo subaxii barqadii toos carafo uga aadaayey sax alxaju wax dembigaana malihi laakiin sunno iyo fadli baa ku dhaafay waxaana uu daliila nabigu sal allahu alayh alih wasalam xadiidkii jaabir imaam muslim warinayey inuu ku leeyahay falamaa kaana yowmu tarwiya maalinkii u dambeysay biyaha la cabi jiray ila dhulka oomanu ahaaye oo maalinka sideedaad ahaa markii la gaaray tawajahuu ilaa minan minan minay aadeen faahalluu bilxaji xaj bay xirteen warakiba rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama alqaswa hashiisa alqaswa ahayd buu fuulay minuu isna aaday dadka duhurkii iyo casarkii maqribkii ceshihii iyo fajarkii dambe maalinka sagaalaadba halkaasuu ku tukiyey haddaad mino tagtana haddaad boos ka hesho masjidulkhayf baa ugu fadli badan jamaraadkiina waa u dhow yahay minana geeska maka soo xiguu kaga yaalaa nabiguna wuxuu yihi masjidkan waxaa ku tukaday sabcuuna nebiyan toddobaatan nabi baa ku tukaday masjid alkhayf haddaad boos ka hesho isagaa kuu fiican saa darteed inaad mino barido habeenkaa carafo soo gelayso nabigaa sameeyey sala allahu alayh ali wasalam wa jamcuhu in salaadaha uu jamciyo bihaa minan iyo wa bilmusdelifati inuu ku jamciyo wuxuu ku leeyahay inaad salaadaha halkaa ku jamciso iyo musdelifo inaad ku jamciso labadaba waa habeenka dambe ee lasoo noqonayo in ceshihii iyo maqribkii carafo marka laga soo gadoomo musdelifo lagu jamciyo iyo sii socodkan in mina lagu jamciyo intaba way banaan tahay buu leeyahay waxyaabaha sunankay ka mid tahay bimacnaa salaadihii duhur iyo casar waa jamcin kartaa maqrib iyo cishana waa jamcin kartaa maadaama fii xukmi musaafir aad tahay minana lagu jamcin karo haddaba jamcii salaadahaagu mina inuu noqdo yowmka haaminka ee sideedaad maalinka habeenka tobanka ay soo gashay ee carafo laga soo gadoomayna musdelifo lagu jamciyana iyana sunno weeye oo nabigeena sala allahu alah ali wsl jaabir wuxuu leeyahay tan musdelifa xataa ata lmusdelifa markay qoraxdii dhacday guduudkii xooggiisiina uu tegey ayuu carafo ka soo dhaqaaqay nabigu ala slam isagoon maqribka tukanin fa akhara almaqriba maqribkii waa soo dibdhigay xataa ata lmusdelifata socodkana waa soo yardheereeyey oo hashii xariggii hogaanka wuu adkeeyey si ay aada ugu socoto meel yartaaga markuu soo gaarana xariggu u dabcinayay inta ay ka fuulayso saasuu nabigu ku soo socay sal slam aayar buu iska soconayay ciriiri hadduu jiro oo idaa wajada fajwata nasa haddii uu meel yar waasaca waa degdegi jiray dadka wixii didayo ordayana wuxuu ku lahaa asakiinata asakiinata war aayar hala socdo aayar hala socdo yaan aada loo didin xataa ata lmusdelifata ilaa uu ka yimid fasallaa biha almaqriba waalcishaa maqribkiiyo cishihiibuu ku wada tukaday biadaanin waaxidin wa iqaamatayni hal adini laba iqaamo walam yusabix baynahumaa shay-an wax sunno ana labada salaadood dhexdooda ma tukanin laakiin sunno yaanu tukanina jamcu taakhiir maadaamay ahaayeen waxbaa u dhexeeyey nabigu markay yimaadeenba gaadiidka oo rarka laga dhigin ayuu maqribka tukiyey kadib bay awrtii rarkii ka dhigeen kadib waadana cishaha tukiyey saasay riwaayaadka tafsiiliya ku sheegeen bit waxaad baridaa ay bilmusdelifati bari wartaxil waxaadna rarataa fajran salaada subax markii la tukado waqif waxaad istaagtaa bilmashcari mashcarilxaraamka istaag tadcuu adoo ducaysanaya intaana sunanka musdelifay ka mid tahay habeenka inaad barida waa sunna inaad fajirka alaab rabataa waa sunna oodan ka hor soo bixin inaad istaagto mashcarulxaraamka marka adoo raran oo diyaargaroobay inaad halkaa ku ducaysatana waa sunno oo halka barido isna waa xadiidkii jaabire nabigu wuxuu leeyahay markii uu cishihii maqribkii tukaday uma dajaca waa seexday xataa alaca alfajru ilaa waagii ka baryey wasalla alfajra xiina tabayana lahu subxu waagii markii berigii u cadaadayna subax buu tukaday biadaanin wa iqaamatin salaadii waa loo adimay waana loo aqimay uma rakiba alqaswaa hashiisiibuu fuulay wartaxil fajrantii wey xataa ata almashcar alxaraam ilaa mashcar alxaraamkii uu ka yimid mashcar alxaraamku waa musdelifo hadda markii aad tagtaan masjidka musdelifo ku yaala dhinaciisa bari meesha taagga yaree ku taalla weeye halkaa way mashcarilxaraam wuxuu u dhexeeyaa si kale haddaan ku idhaahdo masjidka yar iyo waddada hayweygaa dhinaca bari meesha yaree u dhexaysa ee masaajka waan ka fogeyn dhinaca haddii aad uga dhaqaaqdo haddaad dhinacii carafo uga yar leexatana bannaan iyo meelaha musqulihii aad ku dhacdhici haddii aad xaggan uga soo leexata makana dee jidkii weynaaya miniya waadii muxasir baad soo aadi haddii aad tiraahda bari uga yar dhaqaaqna waxaa ka soo celinaya laamigi iyo hayweyga kusoo celin haddaad galbeed uga dhaqaaqdana masjidkii mashcarulxaraamkaa ku qaban meesha taagga yare halkaa udhaxaysaa mashcarulxaraam la yidhahda mashcarulxaraamkaas buu nabigu tegey fastaqbala alqiblata xagga qiblahu u jeedsaday kacbada fadacaa wa kabara wahallala wuu ducaystay oo wuu takbiirsaday oo wuu tawxiidsaday wahwaxadahu ilaahay buuna keli yeelay cabaar buu ku ducaystay qoraxdu intaynan soo bixin buu hadyigii curfigii ay carabtii hore lahaan jirtay buu khilaafay halkaa maynan ka bixi jirin ilaa qoraxdu buurta ay qabato marka aada joogto ee aada taagan tahay musdelifo aada mashcar xaraam taagan tahay dhinaca galbeed ee masaaj ka shisheeya buur weyn baa ka muuqata buurtaasaa waxaa la yidhaahdaa sabiir qoraxdu markay dhinacan ka soo baxdo intaynan buuraha waaweyn ka soo bixinadan arag buurta sabiira madaxeeda iyadoo haysaa la arkayaa iftiinkeeda markay iftiinka qoraxdu qabto bay carabi ka dareeri jirtee musdelifo waxay dhihi jireen ashriq tabiiru kaymaa nugiira tabiiru waa qoraxayso oo qoraxdaa kugu dhacdo si aan u dhaqaaqno nabigu wuu khilaafayoo markii waagii caddaaday qoraxina aanay soo bixin ayuu halkaa ka dhaqaaqay sala allahu calayh alih wasalam marka halkaas buu ku ducaystoo xilligaas dhaqaaqay wa asric degdeg waadiya almuxasiri waadi muxasir degdeg waadi muxasir waa meeshii asxaabulfiilka lagu halaagay nabigu markiiuu halkaa gaaray jaabir wuxuu leeyahay xataa ataa batna muxasirin ilaa uu yimid faxaraka qaliilan waxoogay uu yar dhaqaajiyo cagtu hore u yar qaaday oo qoom baa lagu cadaabaye isaga dhaqaaq hadda waadi muxasir aad loo garan maayo laakiin meeshuu ku yaalla aan idiin tilmaamo musdelifo ka imo maka minana soo aad mino markaad soo aaddo bidix buuro taxan oo mino bilowgeeda jamratulcaqaba ka soo bilowda ilaa dhammaadka mino taxan baa dhinaca bari kaa qaban doona buuraha waxaad ku garan korkooda boqortooyadaa wada degtayo guryo dhagax iyo dabaq iyo bilooyin baa ka dhisan ishaadu way qaban buuraha dhammaadkooda halkay ku soo hoobtaan waxaad arki doontaa tog bay ahaan jirtay hadda dhulkii waa iska duugmay laakiin hadda waxaad ku garan meelaha kaawadahee roobabku markay yimaadaan biyuhu hoos marayaan iyo baqaayaadkii togii waxbaad ku arki halkaasaa baطni muxasirin la yidhaahdaa halkaa markaad degto waxooga yar degdeg waa meelaad ku degdegta haddaad hayso dadku waa yeeraan jireene hadda waa mawja dadaho lafahaagaba saad ula baxsan lahayd baa lala yaabay oo meeshaa naftaada ku qaban hadda markaad marayso waxaa lagu ciriiriyey hareeraha khaymadihii deegaankii baa laga ciriiriyey dabcan meel kaleo la degana ma laha khaymadihii markay ciriiriyeen jidkii wuu yaraaday dadkiina wuu tira batay meel lagu degdegooo israac lagu sameeya hadda maba lahaba wa fii minan minana liljamrati اluulaa jamrada koobaad oo jamrat اlcaqaba ama jamrat اlkubraa la yidhaahdo baad ramayta garanaysaa bisabci ramayaatin toddoba garasho alxasaa dhagaxa xiinan tahayta markaad soo gaarto saa u soo socoto jamaraad minaad iman dhagxantaadii mino iyo gudaheedi iyo banaankeedaba kii kuu fuudaadaad ka soo guran jamratulcaqaba keliya yowmu naxriga la tuuran ramyigeeduna waajibaadkay ka mid yihiin ee sunanka ka mid maaha cala asaxiixi marka aad soo gaarto qofkii hadduu bacda tuluuci shamsi soo gaaray ou dadkii kala yahay iyo qablahaa haddii uu yimid oo dadkii dacafada iyo cajazada ee tabarta daraa ee dadka waday uu yahayba marka aad soo gaarto toddoba dhagax baad ku tuuri toddoba jeer inaad kala tuurta weeye dhagaxa aad tuuraysaaye nabigaa tilmaamayo wuxuu yidhi mila xasal khadfi dhagaxan wax lagu finiino oo kaleeto mid waaweyn maaha waayo ka weyn haduu dadkii badan yahay oo la gafto dabbaa madaxa bakri hadda laakiin kabahaa la tuuraa oo dalladalladahaa la tuuraa oo bakooradihii ulay tuuraan saa darteed aad baad u baahantahay inaad feejignaato markaad jamaraadka intaad ku dhowaato aad waktigaa zaxmada tuuranayso khatarta dhimashada iyo isbuurashada marka laga soo tago yaan lagu dakrin qaar baa dhagax gacanta buuxiya xagga dambe intuu istaaguu soo tuuri inta ruuxun dhagax madaxa kaga yaalee dhiigu ka daadanayo tiro malaha kuwaa dallad intuu saa u warfiyo buu soo tuuri dalladii markaasay ruux madaxa ka geli marka waxaa saas darteed waxaad arkaysaa alwaafidu kaiiru waalxaaju qaliilu inta meesha timid waa badan yihiin laakiin inta xajka axkaam iyo aadaabtiisii ilaalinaysaay aad bay u yaryihiin meeshan waa meesha lagu dhinta weeye maalinkaas toddobaad ku tuuri yowmu naxri goormaa tuuran xilliga barqadiya xadiidkii jaabir ee muslim wariyey nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu leeyahay maalintaa jamratulcaqaba wuxuu tuurtay duxan yowma naxri duxan maalintii tobnaad xilli barqadii abuu tuuray bisabci xasayaatin marka aad tuuranaysa marka sida sunnada ah waa inaad dhinaca buuruhu jir markaad ka u soo socoto inay midig kaa marta wey kadibna adee xaggeeda u jeedsato sidaas sidan ugu socotee maka hortaad u ahayd jamradu inay midig kaa martaa wanaagsan kadibna xaggeeda aad qaabisho fajacala makata can yasaarihi waa minan can yamiini mina waad soo dhammaysayo jamradaa aad taagan tahay bay ku dhammaataa haddaba saad saa ugu socoteed mino ka soo baxday kacbaduna kaaga horeysay markay midig kaa qabatay oo dhinaca qarbiga iyo galbeedka ah adna dhinaca mashriq iyo bari aad ka martay xaggaa ugu jeedta marka markaad u jeedsato makadii hortaada xaggey kaa martay bidix bay kaa martay minadaad ka timidna fajacala makata can yasaarihi wa minan can yamiinihi saasuu xadiidku ufasiraya nabigu ala slam meeshuu istaagay halkaa tog bay ahaan jirtayo farama aljamrata min baطni اlwaadi hadda laakiin dhulkii waa la simayo wax tog la yihahdo meesha kama jiro mukabiran adoo takbiirsanaya likuli kulli tuurbo kasta mid kasta markaad tuurayso allaahu akbar baa dhihi talbiyadana halkaasaad ku joojino waqtac soo afjaroo go talbiyatan wuxuu leeyahay waayo xadiidka riwaayaadka sugan baa waxay leeyihiin yukabiru maca kulli xasaatin dhagax kastoo uu tuurayaba allaahu akbar buu lahaa toddobadu hal mar inaad wada tuurta lama ogola oo hal tuurmuun baa lagaaga dhigayaa inaad toddoba jeer wax tuurtaa la rabaa ood weliba meeshiina ku dhufatood la hesho toddobada jeer marka aad tuurayso qasab ma aha meel hore inaad ka soo qaadatay adduunku filaaqa hadduu yahay hadduu meeshii intuu ku dhaco ka soo dhaco ood isagii soo qaadato haddana ku celiso way asixi dhib ma laha oo meeshaa jabanaadka markaad timaadaan hadday yar firaaqo tahay maalinka koowaad waxaana meelaha dhagaxa ka gurta meel kale hasku soo dhibina maalinka koowaad laakiin jabanaadka agtoodaa dhagax ka guran haddaad tiraahdo waxay kugu dhacdaa mas-uulka karaan jamratulcaqaba agteedaan dhagax ka guran haddaad tiraahdo intee naftaadaad halaagaysa oo min almusiibati dad baa waxay u yimaadaan inay ku dhintaan oo ka xumaan kana qoomamayn hadduu maalintaa meesha ku dhiman waayo shibulqaara alhindiya bangaladesh iyo hindiya iyo bakistan iyo odayaal waayeoo rag iyo dumaraa yimaada markuu xajka soo aadayo wuu soo dardaarmaa xoolihiisana dhaxal buu soo qaybiyaa xajkuu ku dhintay buu rabaa si kastoo uu maalinkaas saxmadda ugu dhiman karo buu ka shaqayn maxay sameeyaan oo ka mida boorso weyn buu soo qaadan xarigeeduu halkan suran si marka la jiiro boorsadii xarigu intuu daba ugu dhaco loogu tunto ugu dhinto waxyaabahay sameeyaan bay ka mid tahay intaa waa lala dagaalami laakiin hal malyan oo qofuu gelaysa lama wada celin karo haddii koray saaran jireen waagii hore bacda iyo boorsadii kor bay ku qaadan jireen hadda markii laga celiyo askar la keenay dariiq kasta askar saf u taagan la dhigay qaar baa hoos gashan oo qarsan ilaa askarta u dhaafo kadibna madaxa qoorta gashan marka xaalad khatara weeye haddii ay kolaba noqoto inaad tuuranayso lidaruurati xilligaa subixiya la isjiirayo waxbaha tuuran iska dhaaf xaqligaa taqsiirkaaga samayso kadibna kacbadaada aado iska soo dawaaf gelinka dambe duhurkii wixii ka dambeeya saddexda galabnimo iyo ilaa qoraxda dhaca inta ka horeysa kusoo noqo tuura waa iska yar firaaqo hadda waa la waasiciyo intaasoo dabaq baa laga dhigaye haddaad tuuranayso hoos ha isku dirina kor aad haddaa intaa ka fursan weydo oy kol laba aad tiraada hoos baan ka tuurani keligaa ha gelina koox kaxayso koox ku taga koox markaad gashaanna sidii rag yaqaana sida loo tuurto u gala gacmaha la isqabsadaa lamana degdego aayar baa la siiqaa markaad kusoo dhawaata gaar ahaan horta kor lagagama yimaado mawjadaa ku dardari waa la dhaafaa markaasaa gadaal loogu soo noqdaa gadaal markaa usoo noqotaan idinka hoosaysta wish waa la ishaafalateeyaa fawj galay oo soo baxay aad arkaysaa yuusan ku jeedin dhinac baa laysaga buusan laakiin markuu soo baxo jid baa banaanaane waa lagu yar durkaa kolla waa weliga tilbaan sidaan ku ogaa sanadkan laba sanoo damamaanan tegine sidaan ku ogaan jiray hadday tahay wey laakiin waxbaa fududaaday baa laygu yidhi kollabase wax kastoo la sameeyo subaxaasi zaxmad badan way jirtaa waayo xajka hal malyan iyo bar laba malyan baa soo xajiye gudahana nus malyan wax ka badan baa ka soo xajiye laba malyan iyo bal ilaa saddex malyan baa laga yaabaa subaxaas inay tuurtaan inay kusoo wada dhaqaaqaan jidka la marayo ee laga tuuranayaay aada uma weyna waxa la tuuranayana waa godaan mixraabka ka weyneyn inta mixraabkaa in la eg bay laba malyan ilaa saddex malyan subaxa inta isugu timaada nin walba dhagax inu ku riduu rabaa wixii meeshaa ka dhici karaa adigu sawira marka isaga hadda intaanan haddaan nidhaahna hal mar halkan aan dhagax ku wada ridno intaanan yartaa soo isjiiri mayno aduu hal malyan oo qof isugu keen saddexdii malyan saddex meelood laba tuub hal malyan baa meesha isugu timid subaxaada weli ma arag iyadoona meeshaa meyd kula kulmin hal sano maahane weligay hal sanoon kor ka tuurtay baanan meyd arag ku istaagayoo lugaha la galay kuwa meydoo yaalana ka leexanay marka meeshan waxa ka dhacaya caadi maaha aad yaanan ku cabsiinini xajka mafjacadi haruga harine xajka ufadi maleyah laakiin kadib wuxuu yidhi waqtaca gooyo soo afjar talbiyatan talbiyadii labayk allaahumma allahu akbartaa jamaraadka dhagaxa aad ku tuurayso halkaa talbiye kusoo afjar oo xadiidkii fadl ibni cabaas ee bukhaari uu warinayey asalka xadiidku waa xadiid ibni cabaas ibn abaa fadl ibni cabaas baana nabiga gadaal uga saaraa fadl ibni cabaas wuxuu ii sheegay buu yihi ana nebi sal sl lam yazal yulabi xataa rama aljamrata ilaa jamrada ganashadeeda uu ka soo gaaray labayk allaahuma labayku nabigu soo lahaa riwaayada waxaa sii sariixisay riwaaya min xadiidi lfadli nafsihi ah oo nasaa-i fii sunanihi iyo keyrkii ay warinayaan wuxuu leeyahay falamaa rama aljamrata qaطacat talbiya markuu jamrada tuurtay talbiyadii buu joojiyey nabig sal slam waqtac talbiya talbiyada jooji oo halkaa kusoo afjar takbiirtii iyo tahriish iyo wixii kale iyadana dembi ma aha laakiin halkaasuu nabigu ku joojiy sal slam madbaxi hadya hadyiga gowrac bihaa mina ku gowrac kal udxiyati sida udxiyada oo kaleeto hadiga in maalinkaa la gowraco iyo in mina lagu gowraco weeye yowmu naxri maalinta xoolo gowracaa loo bixiyey yowmu naxri waxaa loogu bixiyaa maalinkii la gowracayay xadiidkii jaabir ee muslimna nabig sal sl wuxuu tilmaamayaa markii uu jabaraadkii tuurtay buu uma nsarafa ila almanxari meeshii xoolaha lagu gowracayay buu aaday fanaxara alaaa wa sitiina biyadihi lixdan iyo saddex buu nabigu gacantiisa ku bireeyey uma cali buu intii kale u dhiibay kadib wuxuu yihi dhowri geelaa la gowracay mid walba cad ka soo gooya hal dheriga weyn isugu geeya markuu bislaadana noo keena weli awaaf lama aadin waa loo keenay hilibkiina waxbay ka cuneen maraqiina waxbay ka cabeen xalqigu wuu dambeeyaa marka markaa kadib baa xalqiga loo baahan yaha xaliq biyaa uu ku leeyahay in xalqigu dambeeyana waa daahir nas qur'aani wey walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluga alhadyu maxila ilaa hadyigu meeshuu ku xalaal noqon lahaa ka gaaro oo la gowraco madaxaa xirina layidhi waa ninkii hadyi wada ninkaan hadyi wadin muxuu samayn markaad jamaraadka suuratada waad xiran ama kuwa xiiraya meesha xujaydii baad ganacsanaysa baashii laysugu xiirayey buu wataa jamraadka markuu tuurto halkaasuu banaanka go-a dhigan ilaale intii loo xirayo lacag ka uruursan marka ninka dheerigiisu waa haysta waana xajiyayaa ilaahayna subana watacaala qur-aankiisuu ku sheegayo wax dhiba idinkama leh fadliga ilaah iyo risqada ka dhex raadsataan ka ganacsataan dhibaato male baa qur-aanka lagu yiri adna waad u baahan tahay wax kaa ganacsada wax biyo kaa galaad u baahan tahay wax kuu xiiraad u baahan tahay wax cunto kaa galaad u baahan tahay kuwii kula xajiyay qaar baa ganacsanaya oo kaa gadaya kadib waxaynu soo gaarnay hadyigii waan gowracnay ama keennii aan wadanin xaliq xiiro bihaamina ku xiiro aw qasiran ama gaagaabi maca dafni shacrin adoo timahaaga aasaya oon banaanka kusii daynaynin wuxuu ku leeyahy timaha in la xiiro oo xilligaa la xiiraayey nabigay ka sugan tahay sala allahu alayhi waaalihi wasalam xadiid anas ibni maalik baa wuxuu ahaa oo imaam muslim fii saxiixii ku wariyey nabigu markuu jamrad yimid wuxuu leeyahay faata aljamrata faramaaha jamradu yimidoo waa tuurtay uma ataa manzilahu biminan wanaxara mina meeshuu ka deganaaye khaymadiisu yimidoo waa gowracay faqaala lilxalaaqi markuu gowracay kadib bu wuxuu ku yihi ninkii timaha xiirayey khud dhinaca midigtaa qaboo xiir kadibna dhinaca bidixii uu siiyo xiray saasuu nabigu sameeyey sal اllahu alayh alihi wasalam laakiin gowraca iyo xirashada iyo dhuurka hadday ka iyo awaafka maalinta hadday kaa iska dabamaraani ifcal walaa xaraja weeye kii haddaad soo gaadha same laakiin sida sunnada jamaraadka tuuro kadibna xoolaha gowrac kadibna madaxa xiir kadibna awaafka aad wey saa weye sunnada in loo kala hormariyo mac dafni shacrin timahoo la aasayo waxay leeyihin laba sababood labadaba way ku cilaynayaan marka koobaad timahan haddii magaalada saa lagu sii wada daayo awsaakhiyo dhib badan bay keenayaan saa darteed in la xifdiyo dhul lagu aaso baa fiican midda labaad waxay leeyihin timuhu waa jus adiga kaamida oo aadanihii ka mida cinda shaaficiyatina xaja khaaskuma aha timaba haddaad iska xiirto ood iska goyso waa jus adigii kaamid ahe juska bini aadamka kamidana karaamayn buu u baahan yahay intay meelaha wasakda iyo nijaaso ku dhici lahaayeen meel ku aasoo astur bay leeyihiin halkaasay leeyihiin nabiguna wuu amray dheen shacibtimaha in la karaameeyo oo la sharfo waa qiyaasan way uga qiyaasanayaan iyo cumuumiyaadka ay muraacaynayaan bay xukunka ku salaynayaan wa bacdahu xalqiga iyo taqsiirka xalqiga taqsiirka intaanan bacdahu gaarin xiiritaankaana fadli badan xadiidka ibnu cumar ee saxiixeynka wuxuu ahaa raxima allaahu lmuxalliqiina kuwa xiirtay allahu naxariis qaaluu walmuqasiriina yaa rasuula allah ilaahu kuwa timaha gaabiyeen rasuulka ilah ku dar qaala raxima allaahu lmuxalliqiina mar labaad rasuulka ilaahi kuwa gaabiyeen ku dar raxima allaahu lmuxalliqiina walmuqasiriina marka saddexaad bay soo galeen in laga fadli badan yahay baad ka garatay wa bacdahu xalqigaa kadib awaafu rukni awaafkii rukniga ahaye awaafu ziyaara awaafu lifaada awaafu rukni midaa tiraadaba baa la aadayaa iyo maka waana xadiidka ibnu cumar ee muslim wariyeen nabigu s afaada rasul sal slam yowma anaxri uma rajaca fasalla duhra biminan intuusa awaafu ifaadihii soo sameeyey buu haddana dib mina ugu soo tukaday adduunku ayaamtaa inay barakaysnayd xilligana barakadii cid wakti laga qaado taqaarubu zamaan dhacay baad garan nabigu musdalifa baa waagu ugu beriyey qoraxda soo bixitaankeedii wax yar ka laaban yahay buu ka soo dhaqaaqay wuxuu yimid mina mino jamrada ah iyo musdelifo mashcarulxaraam shan ilaa toddoba kilomitir kama yara halkaasuu yimid jamaraadkii buu tuurtay wuu khudbeeyey ina dimaaءakum wa amwaalakum wa acraabakum buu khudbeeyey geelii buu tego wuu gowracay timahana waa xiirtay inta hilibkii la karinayey ay ka cunayeenee bislaanayey buu sugay waa laa cunay hilibkii kadib baa maka la aaday halkaa mina markaa taagan tahay haddii aad kacbada soo aadda jamrat اlcaqabi aageeda ilaa kacbada la soo aadaayey kama yara shan kilomitr kama yara qiyaastayda waa la soo gaadiid baa la wataayo awr baa la saaran yahay waa la soo baxay waa la yimid waa la tawaafay waa la noqday duhurkii minaa dib loogu tukaday waa intii duhurka ka horreysay intaa inta la marayo soo socodkii wax toban kilomitir aan ka yarayn baa la soo socday shan kilomitir oo dambana dib baa loo sii socday waa la khudbeeyey waa la xiirxiirtay xoolaha la gowracay waa la cunto karsaday oo waa la cunay haddana duhurkii minaa laga soo gaaray intaasoo dhan baa la qabtay waa intii duhurka horreysay hadda waktigan aan joogna zaxmaddu waxay keentay haddaaba tawaaf aado hawaysan maysid sida haalibkaa intaad jamaraad tuurata tawaafna aada inaad duhur mino ka soo gaarto adiga oo xaggee ku tukatay salaada subax afmeerka minaad ku tukatay oo musdelifadii shishe iyo mashcarulxaraam maadan sugin waa la soo cararaa boorka weyn ee mine iyo musdelifo kala saara hoostiisoo xagga musdelifaa lagu tukadaa waad soo lugaysaa usoo socoto usoo socoto hal saac iyo bar laba saac baad iman jamaraadki inta aad tuuranayso ee timaha xiiranayso afar saac meelahaasay kuu gaari afar saac iyo bar shan saac baad soo gaari baka laba saac baa dawaafka ku jiri waxaa laga yaabaa bartanka dawaafkaadoo maraya duhurka in lagugu aadaamo aada bay u dhacdaa duhurka in lagugu aadaamo ama markaad saa uga soo baxdo adoo meeshii alaabta kuu tiilay aan gaarinba in duhurki soo galo ilaan marka inaad iska soo badasho laba go-baad ku baxday waxaa laga yaabaa sahaydiina in habeenkii musdelifa ay ku dhaaftay habeenka musdelifa subaxii baa mino laga kal lahaa kow maalintii oo dhan baa carafo la taagnaan waa la soo luugayn oo badanaa gawaari ma jiraan waxaan filayaa ilaa toddoba kilomitr meelaha inay tahay sagaal carafa iyo musdelifo aagaas ba udhexaysaa inta adoo maantao dhan la taagnaayo oo kulaylkuna laga yaabo dab inuu ahaa intaas soo lugeynayey markii cishaha iyo maqribkaa israacisa jamcu taakhiirin baraq waa dhici habeenka waa habeenka suraaqulxajiij wey niman waxaaba jira xajka u yimaada oo wadamadooda uga soo xirta xajka oo labadii go u qaba habeenkaa dadka inay baadhaan adiga jeeb malihin oo laba go waad qabtaa sahaydii xageed ku wadataa saa darteed dadka waxaa loogu nasiixeeyaa maalinka mina loo baxaye xajka la aadayo dukumenti ha qaadanina ka badan kaarka aqoonsiga basaboor ha qaadan id ha qaadan waraaqo kale ha qaadan xoolo badan lacagta iyo biilkaad haysatana ha wada qaadan in maanta ku sii qaada beri dambana ku soo celisa intaa qaado si intan haddii lagu beliqaystoo lagu furto biilkii qaybe kuugu harto haddaad baasaboorkii iyo xogayg oo dhan halka gashato oo habeenkaa lagaala wada baxo baasaboor ma haysid biil ma haysid subaxa markaad misdelifo waagu kuu beriyo inta qof ooyeysa ee cabaadaysa ee lintu ka qubanayso ee maradiisi ay manqas ku go-an tahay lagula goostay yaabaad u dhihanaysaan laakiin haddana nimankaas waa habeenadaad u ducayn bay kamid tahay habeenkaa musdelifa habeenadaad u ducayn bay kamid tahay saddex qolaa socota ambalaastii iyo qadihii maxkamadii iyo jallaadiintii iyo booliskiibaa socda dhab ninkii la siiyo halkaasaa badan in lagu gooyo maxkamad meeshii lagu saaro gacanta lagu gooyo ambalaasta la raaciyo adu ninkaa munaxir hadii la gooyo ninka habeenkaa dadka isagoo guranaya oo furanaya la arkay haddii lagu qabtay ninkaa munaxiran marka suraaqulxajiij habeenkaasay badan yihiin aabay jornaal karakateer kusoo sawireeno saddex qolaa lasoo sawiray saddexdii qola magacaabi maaye idinkaa kala gara doono qolo waxay soo sawireen xajkaay joogaan meel banaan ay ku xaaje gudanayaan oo dadka bartankiisa bintay fayteen bay ku xaaje gudanayaan qolaasaa lagu betelo waxaa la yidhi meelahaasay sameeyaan qolana waxay soo sawireen dad kacbada tawaafaya iyo dad musdelifo jooga iyagoo jeeb siibaya walow xajkii dhex taagan oo baasaboor tirtiraya soo sawir saad ka garateen saddexdaas saddex aad ka garateen qolyaha soomaalida baasaboorka tirtiraya marka naga baashaas baashaas waa laigu ogaayay sooma marka wuxuu ku yidhi wa bacda yawmi ciidi bacda yawmi lciidi maalinta ciidda ee naxriga wixii ka dambeeya lizawaali zawaalka soo gelitaankiisaa tarmil jimaara meesh buurihii garanaysaa alkulla dhammaantood bitawaali si xiriira wuxuu yidhi maalinta yowmu naxriga wakti duxaa baad garanaysaa haddaanku idhi maalmaha ka dambeeya oo kow iyo tobanka iyo labiyo tobanka ah iyo saddex iyo tobanka qofkii dhammaystiraya bacda azawaal baad ramyiga samayn saddexdabana waa tuuran wayday xiriiriyo kor baad ka soo bilaabi maadaama dhinaca mino aad ka imanayso iyagana mino aakhirkeeda ay ku yaalaan xagga jumratu suqraa waad ka bilaabi alwustaa waad ku xijisiin alkubraa oo tii maalinka tobnaada aad tuurtay baad ku xijisiin xadiidkii jaabir ee muslim baa waxaa ku jirtay nabigu ramal jamrata yowma naxri duxan barqadii wa amaa bacda daalika faidaa zaalat ishamsu wixii intaa ka dambeeyana qoraxdooda hadday zuusho oo duhurku soo galo ayuu tuuran jiray nabigu sal ly slam taa waa masalada waqtiga amaa saddexdaba in la tuuran xiriirna loo tuurani ibnu cumar baa ka sugan tahay min xadiii cinda albukhaariyi markii uu tilmaamaya xadiidkiisii dheeraa ee xajkii nabigu ka sheekeynaya sala allahu alayh alih wasalam baa wuxuu leeyahay nabigu wuxuu aan jiray yarmi ljamrata addunya bisabci xasayaatin tan ugu sokaysee mina xigta waa asuqraa midda la yidhaahdo toddobuu ku tuuri jiray يكبر على إثر كل حصاة mid kastaba markii uu saa u tuuru allahu akbar lahaa waa markay gacantiisa ka baxda say daahirka riwaayada kadib uma yataqadamu dhinaca midig buu u dhaqaaqi jiray jamaraadku way sida tiirasha isugu aadan yihiin ta u horeysa marka uu tuurto dhinacaa midig buu u bixi jiray kadib buu istaagi jiray oo qiblada qaabili jiray xogay cabaar buu ducaysan jiray nabigu sala allahu calayh waalihi wasalam wuxuu yihi kadib buu soo kakaci jirayoo talabaad buu tuuran jiray oo alwusta ah toddobo sidii oo kaleeta ah kadib buu haddana dhinaca bidixda ee bariga ah midigtu waa dhinaca galbeedka ah buu dhinaca bidixda ee bariga u dhaqaaqi jiray markuu waxoogay ka yar fogaado kii kalena ku dhowaaduu istaagi jiray wuu ducaysan jiray duca dheer buu ducaysan jiray waxaa usii fududaatay tii kale dhinacu ka istaagi lahaa ka tuuran lahaa waa u dhow yahay kadib ta saddexaadee weyn buu iman jiray markaasuu toddoba ku tuuri jiray istaag iyo duca ma samayn jireen markaas markaaba waa iska noqon jiray saasuu yeri jiray buu nabigu sala allahu calayhi waaalihi wasalam taasuu tilmaamayaa wa bacda yowmi alciidi lizawaali baa la tuuranayaa zawaalkaa tarmi ljimaara tuuranaysa alkulla dhammaan saddexdaba bitawaali xiriiroo tayara intaa ka soo bilowdo صدحنا أمرته فاتوين نقاريسا باثنين من حلق ورمي النحر أو الطواف حل قلم الظفر تحللك حاجك وفاد حرنيت أعمال بعضنا سمينيسي وحي أمام محرمات الإحرام محظورات وإنوني من دوننا بابك صوصة إن شاء الله بين دنبنا ويكا حرام هايين مانك طبنات ومانك الله حلال نقضه حلال نقشدنا والله بهر تحلل أول iyo taxallul haani ama taxallulka xalaal noqoshada hore wax kasta oon xiriir gogol iyo dumar ahayn baa xalaal noqda marka dambena xataa dumarkii rag iyo dumarkii dayntii xalaal isu hayd markii hore ee ixraamka dartii u kala xaraamtinimowday baa isu xalaal noqota marka wuxuu yihi bithnayni labo oo min xalqin xirashadii wa ramyi naxri maalinka yowmu naxriga gamaganashadiisii buuraha la tuurto ahayd aw iawaafi ama awaafkii rukniga ahaa laba kamida inaad samayso saddexdaa bay xalla ku xalaal noqotaa maxduuraadka ixraamka wuu tiriyo qalmu dufri cidyaha in layska guro waalxalqu timaha in layska xiro wallubsu timaha madaxa keliya maehe timayow badan baa jire wallubsu dharkii caadigaa in la xirto wasaydun in la ugaarsano muxaramaadkii aan haweenka ahayn oo dhan baa xalaal noqonaya marka inayni min min alaain wey saddexdaa laba ka mid a haddaad samayso naxrigii kumaynan darin inay ku daraan baa fiicnay waxaa loo daliishaday aar صaxiixa iyo xadiis aciifa ama xadiidka daciifkiihi waa xadiiu caaisha idaa ramaytum wadabaxtum waxalaqtum aw xalaqtum xalla lakum kulu shayin ila nisaa haween maahanee wax kasta haddaad intaas samaysaan waa idin banaantah xadiidkaasi sanadkiisa daara qطni iyo طabaraani ay wariyeen riwaaya daciifa munkaraa weeye xajaaj ibni arطactaa ku jiro xifdigiisu daciif yahay amaa aharku waa qowl cumar uu ku khudbeeyey radi allahu canhu waardaahu oo ka sugan imaamu maaligna fii muwaطahi uu ku wariyey sanadkiisuna calaa shari shaykhayn uu yahay cumar baa wuxuu i idaa ramaytum اljamrata bisabci xasayaatin toddoba haddaad ku tuurataan wadabaxtum waxalaqtum aadna xiirataan waxna gowracdaan faqad xalla kullu shayin ila الnisaaa waطiiba cadar iyo haween mooye wax kasta waa idin xalaal arrinka caaisho markii loo sheegay masalada iibka way ku inkirtay oo nabigu waxay tihi isagoon samaynin awaafka yowm awaaf ruknigii aan samaynin anaa cadar u mariyey sala allahu alayh alih wasalam wasaxiixu waxaa weeye intaas qaarkeed baa ku filan wilo waxaa ku filan rabyu ljamaraat haddaad rabyuljamaraat samayso taxalul awal waad gaartay waxayna ka sugan tahay min xadiidi ibni cabaasin cinda alimaami axmeda waannasaa'iyi wabni maajahin wagayrihim waana asaxay idaa ramaytum ljamrata faqad xalla lakum kulu shayin ila nisaa haweenka waxaan ahayn waa idin wada xalaal haddaad afartii saddexda kale soo dhammaystirto ood xirashadii iyo xoolo gawricii haddaad gowracaysay iyo dawaafkii aada soo dhamaysatana altaxallulu اlkullu dhammaan xalaal baa isu noqoteen wey wayubaaxu bihaaliثin ka saddexaad markaad samayso waxaa la banayn wadun xiriirkii gogoleed iyo galmadii wa caqdun iyo caqdigii nikaaxa iyo wa nikaaxun baa la banayn inaad guursato wa nikaaxu inaad guuriso ilan ma haddaad xaj iyo cumro xirato mana guursan kartid mana guurin kartid xadiida cusmaan ibnu cafaan ee saxiixaanka siduu sheegay intaa kadib washrab waxaad cabtaa limaa tuxibu wixii aad jeceshahay adou niyoonaya maaa zamzamin biyaha zamzam cab biyaha zamzam cab wax allaala waxaad doontee khayrahna rabbi kaga bariyoo niyo xadiidkii jaabir ee axmed ibni maajah wariyeen sheekh naasir neerwaa uu ku saxiixinayay maau zamzama limaa shuriba lah biyaha zamzam hadda wixii loo cabaa ilaahay qofka ku siiya waa cabitaanka habboon atabalucu inaad ka dharagtaa la rabaa biyahaas qola waxaa la yidhi xajku wuu barakaysan yahay ko zamzamkuna waa sii barakaysan yahay zamzamkuna waagii hore kacbada mataafka qaybta hoose agteeda baa meel godoo la galay lahayd oo tuubooyin ceelka laga soo jiiday ilan ceelka zamzamka ah afkiisu xajarulaswadka iyo maqaamu ibraahim dhexdoodu ku yaallaa ceelka afkiisii kadib tuubooyin baa hoos laga geliyoo lagama dawaafi kareen dhinacantay u jiideen bay meel soo qodeenoo meel dumarku ka galaan ay ka biy biyaha ka cabbaan oo isku shubaan oo ninkii qabaysanaya korka iskaga shubo iyo qayb raggaa la sameeyey qolaa la yidhi xarabku uu barakaysan yahay qaar baa haweenkoodii soo wada xajiyeen ilmo weli ay u calalgaluu raba marka markuu mark meeshaa dadku tuban yahay ee dee zamzamkaa baa lagu qabtay qaar intay go weyn isku dadeen halkaa ku kala faraasana wuxuu rabaa ilmo weligaa ku caloolgalay oo yaa u damaanad qaaday ilmanu caloolgeli marka waxyaabaha qaarkood wa cajiib aad arkaysaan oo idii la qabtay markaa joornaalada kusoo qoreen wax la yaab leynahay saas darteed maa u zamzama limaa shuriba lah wax badan oo khayra ilaahay khayr badan inuu ku gaarsiiyo ayaa la niyoodaa wauf awaaf wadaacan wadaacna awaaf awaafu wadaacana waa xadiidkii caaisho radi allahu canha wa ardaaha bukhaari iyo muslim wariyeen cumradeedii bay ka sheekeynaysay tanciin ay ka soo cumraysatay qabla alfajri baa la diray way soo cumraysatay markay soo dhammaysatay waxay tidhi faadana fii asxaabihi biraxiili asxaabtiisiibuu ogeysiis bixiyey in la rarto fartaxala nabigu waa soo rartoo famara bilbeyti kacbaduu soo maray qabla salaati subxi saas wax ka hor fataafa bihi beelkiibuu tawaafay xiina kharaja markii uu baxayey uma insarafa mutawajihan ila lmadiina nabigu waa isgadoomay isagoo madiina usii socda sal alay wasalam marna waa kii yidhi qofna yuusan bixi xataa yakuuna aakhiru cahdihi bilbeyti ilaa uu noqdo waajibaadkeena kusoo maray inuu kamid yahay tawaaf wadaaca wadcu ku alla bari bilmultazami meesha multazam la yidhaahdana haddaad firaaqiya jaanis ka hesho waa meel fiican oo ducada lagu aqbalee ku alla bari ibnu cabaas baa laga wariyaa sheekh naasirne saxiixun bishawaahidihi uu leeyahay kitaabkiisa silsila saxiixa inuu yihi haada almultazam zamu bayna arukni waalbaabi xajarulaswadka iyo albaabka inta udhaxaysa halkana multazam meesha la qabsada la yidhaahdaa wuxuu leeyahy wuxuu samayn jiray haddaba laabtiisa iyo wejigiisa iyo gacmihiisa intuu saaro buu halkaa ku ducaysan jiray halka haddaad jaanis ka hesho meel lagu ducaysta way tahay baa meesha la yidhi nin baa nin soomaaliya kusoo maray laba qisay soomaalidu leedahay yidhahdaan xajka oo kharaa'ibka ah mid wax shabahaan anugu arkay mid waxay yidhaahdaan nin baa nin soo maray halkaasuu ku dhagayo uu ducaysanaya wuxuu leey ilahu wiil iyo caano ilaahu wiil iyo caano ilaahu wiil iyo caanu leh taag istaagoo dhagaystay kolaba nin rebaadiyo xoola dhaqataa inuu yahay halkaa waad ka garatay soo maha de meeshii buu taagan yahay aakhare ilaahay la weydiisan lahaa dembi dhaaf la weydiisan lahaa janno la weydiisan lahaa de isaga wiilkii iyo caanihun baa u cad wuxuu shabaha ninkii la yidhi aabahebel looda usoo ducee baa lagu yidhi markuu sii xasinayay markaasuu yihi la anima wax kaloo socdo anibaaba wax kale u socda allah inoo soo duceeye waxaan ahayn xajka bana waa lairi marka ninku xoola dhaqaa xooluhu hadday kaa badbataan oy xataa meeshaad ilaahay ku baryanayd iyo kacbadii xoola dayday uu kula galo wax dhibaato badan wey qola soomaaliyana waxay soo mareen baa la yidhaahdaa nin carab ah ama dadka kale oo ducaysanayo ooyaya intuu istaagay wuxuu yidhi warniyaho innaga munaafiqiin baa nahay ma ducaysanayna ma ooyeyna waxaa kuu dhacay markaas war nagadkeen wuxuu galay ma ogyahay dembiguu galay u garane iska daawina dembiguu galay allana waxuu galay weyna marka ninkii soomaaliga ahaa qalbi adaygeennana taa baa kutusaysaa waxaan la yaabi jiray waagii hore soomaali wooloodya intii la heshiisiiye la yidhi oo kacbada la geeyey oo gudaheeda la geliyey isugu soo dhaarteen markay jiddo yimaadeen ka baxay toddobaatan iyo shan kilomitr baan la yaabi jiray ilaa waagii dambe qolyo reer maka ah oo rag wadaadda ah ku jiraan baa kacbada marka la yimaado dhinaca rugniga arkashaamiyeenka iyo xijriga gadaashiisa xijriga iyo meeshan mataafka banaanka hoose ah jaranjarada meesha udhexaysay fadhiisan jireen maqribka iyo cishaha halkaas ugu sheekaystaan annagoo cumro ku nimid annaguna maka maanan ahayne baa waxaan u nimid laba soomaali oo qabiil iyo xisad qabiil intay ku murmeen meesha lagu kala qabanayo markaasa waxaa waloodyo maxaa loola yaabanaa kuwii meesha masaajidka ku ictikaafayee fadhiyey baaba xisad qabiil loogu kala qabanaya kacbada agteede kuwa kale wax lagala yaabanaa maalinkaasaa waxaan u garaabay dad badan garowsho rasmiga ma laha laakiin waxaa la yidhaha kasratu lmasaasi tudhibu lixsaas waxaan in badan haddaad ku dhex jirto qiimihii iyo qadarintii baa kaa lumi saa darteed makaa waxaan ku arkay maalinna dhinacan waxaan joogay tanciim iyo aan ka imid xayu zaahir baan ka imid nin baa waxaan ku niri niyow xaramka noo tilmaan waan garan lahay markaasu wuxuu nagu yihi anu ma arage xaggaa loo sii socdi markaasa waxaa yidhi adu soo ahlu maka ma tihin anu makaan ku dhashay intaana weligeed meel kale ma bixin bu wuxuu naleeyahay xaramka ma arag makaana ku dhashay saan kaa ola yaabanaa baa dakaatiradii jaamacadda noo dhigaya ee reer madiine ahaa ba waxaan arkay laba nin oo da konton oo weligeeya mana xajiyeen manaana cumraysan yiri markaasa waxaa idhi ummadda aafaaqda uga imanaysiiyo bilbayt alcatiiq usoo socotiyo min kulli fajin camiiqin ka imanaysiyo kan halkanee weligii xaji cumre aadin adduunko kala kala duwana markaasaa waxaaba laigu yidhi kuwa maka joogo weligood xajiyin baa leeli kuwa maka joogo oo weligood xajiyin marka qiimaha quluubta inta uu ku weyn yahay waxay aada u badan tahay dadweynaha inta aan ka maqannahay haddaad daris la noqon lahayd banhoriga tibaad ku dhufan lahayd kacbada maalinka katratmasaasidsaas wey marka multazamka isaga ducayso isaga alla bari waa laazimun waxaa waajib ku ah limutamati limutamaticin qofkii mutamatica ahaa damun baa ku waajiba wa qaarinina dam baa waajib ku ah in kaana hadduu yahay qaarinku alxaramu xaramka iyo mutamatiu canhu isaga masaafata alqasri masaafatu lqasri hadduu u jiro wuxuu ku leeyahay ninka mutamatica ee fii ashhuri lxaji cumraystay wadankiisiina aan ku noqone isla safartii ku xajiyey iyo ninka xajka iyo cumrada israaciyey dan baa ku waajibo lagu kabaya xajkoodii oo naqsi baa galay bishardi an yakuuna aafaaqiyan inuu maka banaankeeda ka yimid baa shardi ah laakiin reer maka hadduu yahay ninkana de wakti kastaba meeshuuba joogaayo hadda isagu maba iman hadduu xaj keliya niyoodo iyo cumro hadduu ka horreysiiyo iyo hadduu labada wada niyoodo mushkilad ma laha isagu amaa tamatuca in laga rabaay faman tamataca bilcumrati ila alxaji fama staysara min alhadyi wa amaa qaarinku qaarinkii iyo tamatucu curfiga sharciga nusuusta nabiga xajkiisa tilmaamaysa labadaba tamatuc baa loo yaqaanaa oo siiqada tamatuc ay soo galaan faahfaahinteeda ibn اlqayim fi zaadi اlmacaad fi hadyi khayr اlcibaad masalada xaj nebiyi markuu ka hadlayay uu isticmaalaadka salafka iyo riwaayaadka aada u tilmaamay halkaa dib ugu noqo wa cinda alcajzi markuu ka cajizo oo s uu la iman waayo tamatuci uu waayo saama wuu soomayaa min qabli naxrihi intii uusan gawricin alaaa ayaamin saddex maalmood buu soomayaa saddex maalmood bu haddii uusan awoodinba markuu tamatuca sameeyey iyo qiraanka niyooday yowmu naxriga intaan la gaadhin saddex maalmood hasii soomo alaaثaa fi اxaji faman lam yajid fasiyaamu alaaثaةi ayaami fi اxaji haddii uusan soomin haleeli waayana saddexda dambe ayaamu tashriiqa xadiidkii ibni cumar iyo caaisha uu tilmaamayo lam yurakas biayaami tashriiqa an yusamna ilaa liman lam yajid ilhadya ay yihaahdeen wey wa sabcatan toddobana fii daarihi gurigiis markuu noqdo wa sabcatin idaa rajactum tilka casharatun kaamilatun wey walyaxtalila xalaal noqdo lifawti waqfatin wuquufkii carafo oo kaa tegay dartii bicumratin cumro taasoo caamila uu camal falayo walyaqdi hana qadeeyo maca damin dhiig isagoo bixinaya ninkii xaj soo xirtay ee wax soo daahiyey ma baabuur baa ka xumaaday ma jaam buu soo galay ma dhexdaa lagu soo qashqashay si kastaba ha noqotay ma xanuun baa ku dhacay ee yowma carafa ay dhaafto xajkiisi wuu ka taxallulayaa camalu cumratin buuna samaynayaa xajka uma jiro in xajka aan uu jirin ibnulmundiriy waxay soo guurinayaan ijmaac oo wuxuu leeyay waajmacuu inaan xaj u jirin qofka yowmu carafa uu dhaafo xaj hadduusan jirinna camalu cumratin baad ku taxalluli oo xaj cumro loo badelaayey sharcan way sugantao xilligii nabi sal slam dadkii xaj soo xarbaday waa kii cumro u bedelayii kadibna min caamin qaadimin baad soo aadiyo walyaqdi ha qadeeyo macdamin hadina waad keeni waa fatwa ibn cabaas oo imaamu malik sanadin صaxiixin fi muwaطa'i ku wariyey waxay leeyihin washtahara qawluhu walam yunkirhu axadu fakaana ijmaacan buu noqday bay leeyihin waxaa kaloo leeyihin atimu اxaja wاlcumrata hadday kaa fasaado sidii loo qadaynayey baa tanna loo qadayn wa muxsaru qofkii dhexda lagu hor istaagay axalla wuu xalaal noqonayaa biniyatin niyadi u xalaal noqonayaa iyo walxalqi xirid macdamin xasal isagoo dhigna uu xasilay haddii xajka aada soo gaadho oo aad ka soo gaari weydo dhexda lagugu celiyo inaad gasho waddankaa laguu diiday xanuun baaba kugu dhacay oo xajba waad sii socon weyday qofbaa muxuu samayn almuxsar baa la yihahdaa waa in uxsirtum fama staysara min alhadyi sidii nabigu samay sal slam xudaybiya markii la hor istaagay xoolana waa gowracay madaxiina waa xiirtay saa darteed axalla alxalqi iyo maca damin horta nabigaaba xiirtay dhiiggana daahirka qur-aankuna waa sheegay nabiguna waa fuliyey sala allahu alayhi wasalam niyadana taxallul baad niyoon biniyati taxalluli wey inaad ka xalaal noqonaysaad niyoon ma lagugu leeyahay intaasoo hadyigaa maxaad kaga badbaadi kartaa hadday cabsi jirto washtariii anna maxillii xayu xabastani xadiidkii habuanfici haddaa shardi soo gasho ilaahayow haddii laiga hor istaago xanxanuun baad dareemaysay ama cabsi baad dareemaysay haddii la ii diido meeshii laigu celiya aan ku xalaal noqon baadihi halkaasaad ku xalaal noqon walaa yalzamuka shay-un shardigaad soo xiratay haddaadan soo xiranin xalqi iyo dan baa lagaa rabaa iyo niyatu taxallul kadibna hadday kuu suura gashay sanadka dambaad qadayn halkaasaa ku daydina caawana والله أعلم سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك